إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shil gaare oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada garowe ee gobolka nugaal xukun xadu riddo ah oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ku dhowaad soddon xubnood ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafarnimo ah oo maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey deegaano iyo degmooyinka kala tirsan walaayaadka islaamiga ah ee baay iyo jubbooyinka walaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro diini ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala walaayadaasi maleeshiyaadka t b l f ayaa dagaal rogoolo celisa ku qaaday gobolka canfarta ee dalka ethoobiya قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran shil gaare oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada garowe ee gobolka nugaal maxamed aamiin ayaa ka waramaya shilkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay wadada laamiga ah ee u dhexaysa magaalada garoobe iyo tuulo lagu magacaabo birta dheer kadib markii ay isku dhaceen gaari weyn oo xamuul ah iyo gaari yar oo ah nooca loo yaqaano markeetka shilkan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay laba qof oo rag ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay saarnaayeen gaariga yar ee markeetka ah sawiro laga soo qaaday goobta oo shilku ka dhacay ayaa muujinaya gaariga xamuulka ah oo dusha ka saaran gaariga yarka ah ee ay dadka ku dhinteen muddooyinkii dambe waxaa aad u soo kordhay shilalka noocan oo kale ah oo ka dhaca magaalada garowe iyo nawaaxigeeda kuwaas oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen mana jirto wax mas-uuliyad ah oo uu maamulka puntland iska saaray sidii looga hortegi lahaa shilalkan isdabajooga ah ee sababaya dhimashada iyo dhaawaca kuwaas oo ka dhaca dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland xukun xaddi riddo ah ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kaas oo lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sakariya cumar ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ahaa xaddu ridda ayaa waxa uu ka dhacay degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe xukunka ayaa waxaa lagu riday eedaysane abuukar isaaq kaciise oo afar iyo labaatan sano jir ah fagaaraha uu ka dhacayay xukunka ayaa waxaa soo xaadiray boqolaal dadweyne ah kuwaas oo usoo daawashata xukunka mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka eedaysanahan iyo maraajicda loo cugsaday maxkamadan markii ay dhegaysatay dacowda iyo jawaabta dheeraad ah oo a bandhigtay shareecada islaamka waxay soo saartay xukun dil ah oo xadurido ah waxayna ku xukuntay eedaysane abuukar isaaq ciise oo labaatan iyo afar jir ah xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday khilaal waxaana loo xogsaday maraajicda kala ah aayadda qur-aanku alla leh subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma alzaalimiin iyo xadiiskii rasuulka sala allahu alayh wasalam وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري هذا وحنو بالأمانية حكم إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر
wilayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyaa xuduudda shareecada islaamka halka deegaanada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay aysan arrintaas ka suuragal ahayn maadaama maamulada ka arrimiyo ay ku dhaqmaan mabda'a dimuqraadiyadda sida warkan uu ku eegayo maxamed cali ku dhowaad soddon xubnood ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho barqanimadii shalay waxaa camaliyad xooggan oo nafurnimo ah agagarka isgooska ceelgaabta ee magaalada muqdisho lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo gelbinayay ergada soo xulaysa xildhibaanada baarlabaanka dowladda federaalka ilaa afar gaari oo ay saarnaayeen ergadan ayaa waxaa camaliyad xooggan la beegsaday naftii huro ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kolonyada ergadan ayaa waxaa gelbinayay saddex gaari oo kuwa ciidanka ah kuwaasoo ay saarnaayeen ciidamo booliis ah sida ay tilmaamayso xogta aan helnay howlgal qorshaysan oo uu fuliyey haliye istishaadi ah ayaa maanta lala beegsaday kolonyo ka tirsan murtadiinta waxaana bartilmaameedku ahaa xubnaha soo xulaya xildhibaanada dawaaqiidda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyey in camaliyadaas lagu dilay lix ka tirsan ergadii bartilmaameedku ahaa iyo shan ka mida ciidamadii booliiska ee ilaalinayay halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban ka mida isla ergada iyo saddex askari oo booliis ah wadarta guud ee dhimashada ayaa ah koob iyo toban xubnood oo isugu jira ergooyinkii wax soo dooranayay iyo ciidamada booliiska halka dhaawacuna yahay lix iyo toban oo labada dhinac ah waxaa xusid mudan in xilligii ergadan la beegsanayay ay kasoo baxeen xerada iskool buluusiyo halkaasoo ay kusoo dooranayeen xubno ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka soo socda camaliyadan ayaa kusoo aadaysa xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah ergooyinka wax soo xula iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo dilay saddex ka mida ergadaas guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan walaayaadka islaamiga ah ee baay iyo jubbooyinka mahad cubayd ayaa ka waramaya boqolaal qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin laga sameeyey wilaayada islaamiga ah ee baay deegaanada ka tirsan gobolka baay ee guddiga gurmadka abaaruhu deeqda gaarsiiyeen waxaa ka mid ah buulacadey mubaarak kurmaan tuugaar hoosle iyo deegaano kale oo dhaca galbeedka wilaayada islaamiga ah ee baay qaar ka mid ah dadkii qaatay raashinka ayaa warbaahinta u waramay iyagoona ka mahad celiyey gurmadka ay gaarsiisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
maxamed axmed sheesaak buulcade saliid sokor ib bariis ibur guulasi deeran mad muktaara lii dhehe bulcadooy haaf sokor e haaf bur e haaf bariid e lama gulaaw saliid e tamaroo lama kiil mujaahidiinta galantiyo kor gaala dhaahey dibdib inrid abaaran ahaayti deer dugaar hoosle enna raashinkina nasii dadkii hadhiibe mahadnaqaana haddana intan kisii badagna haddana ilaahigisa ka rajeeyana sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha meelaha uu raashin qaybinta ka sameeyey waxaa ka mid ah degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halkaasoo dad ka badan boqol qoys raashin loogu qaybiyey waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan raashinka ninasi haaf sokore haaf bariise haaf bur'e lama saddexla saliide lama kiila tamare intaasa dayraaya ninasi ilaahay aan ka mahadayaan muslimiinta gacanta dheer aan ka mahadayaan nuur awees abdi raashin sokor bariis bur saliid tamar raashiinaa la isiiyey raashin kiish bariis kiish kor ah na la siiyey iyo bur baa na la siiyey iisheedu raashin bur iyo saliid iyo sokor tamir yana na siy shamso caadan bariis iyo bur iyo sokor iyo tamir faadimi isaa bariis sokor bur tamir nuunaa ale daraamaha maxaa ku soo gaaray saliid sokor tamir bariis guddiga gurmadka abaaraha ee ay magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii wada deeqda ay gaarsiinayaan dadka muslimiinta ee ay abaaruhu saameeyeen waxaana ka faa'iidaystay dad badan walaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro diini ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala walaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed ciise wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa dowro diini ah loogu soo xiray ciidamada xisbada ee ka howlgasha wilaayadaasi munaasabada gebagabada u aheyd dowrada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabada ka hadlay sheekh mukhtaar abu muslim isagoona tilmaamay aadaabta iyo akhlaaqda loogu baahan yahay qofka xisbada ah aadaab wa akhlaaq almuxtasib qofka muxtasibka ah oo shaqada xisbada ee qobodaaw may aadaab lanka baahanye may akhlaaq lanka baahanye may inuu isa fahme lanka baahanye iyo in sha allahu kelimadaasay ti kooban iyo walka araan awalan cala almuxtasib an yataxallaa alikhlaas wa talab mardaati illaah wala anka horeymay waay horta ikhlaas ilaahay dartiis ini ka haato waana ilaahay subxaana wa tacaala raalli sheeg wala is raalle ka nagadaw use alle raalli geliyaw ini adka dadaal ilaahay hoba raalle kahoo nagada qowlka iyo ficilka iyo qasadkaba raalle ka nagada ilaahay adan ilaahay raalli kahoo nagada gabagabada dowrada waaliga wilaayada islaamiga hebaay sheekh xamse abu jacfar ayaa sharaxaad ka kooban ka bixiyey maqaamka ay joogaan ciidamada xisbada ah wuxuu sheegay in alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar laga shaqeeyaa ay tahay ciwaanka iimaanka
علماء ما بيراينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنوان الإيمان إيمان كعنوان شيء آية التوبة يانا لندلي لده أيضا أنا دا أخياي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ما إسكير ميلن معروف فرايان إيوه مؤمنين إني إن لها الشيء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر marka waa astaanta iyo ciwaanka iimaanka alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar sidoo kale wuxuu intaa raaciyey in laga shaqeeyo shaqadan ah alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ay tahay sababta lagu gaaro liibaanta sidoo kaleeto mayba erhayana waa sababu alfalaaxi wasacaada yana ma indaliladayana aayatu aayadii suurata aala imraan oo hadaan akhriyaay waltakun minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هان أمر كف خير كفروا حما هان الرابو هان سي هان ليبانيو أي سين كهل الدم نوع قاسي داد خير كي إسماه وناقة داد كان كويرو حما هداد كوكو رابو أي سين كهل هان ليباني هانسا مركا أيضا مين فائدة يحيطة وسبب كقولي يو نجاح غشانو أدون آخر هديتا شقدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر maxaa ka dhalanaya haddii laga tago alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa kan sheekh xamse abujacfar waaliga baay oo sharaxaya ani laku taba oo lan ummato khayr iyo wanaag in sheegow la waayo lan xumaha ku raabow la waayo laku taba shaqadaas laku taboona waa asbaabta lacnada lakamutaysado suuratulmaa'ida yaa ilaahay melay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduuna kaanuu laa yatanaahawna can munkar munkarka musku reebo jarna saas daraadiya lucina walacnad idan alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar oo laku taba maynagati sabab lacno sheeno yanag ini laka dhagaago shaqadaas lanqumoono maynagati asbaabihii sacaadadii iyo guuli iyo baraarada adduunya itan aakhiraba sheenay dhowaan ayay ahayd markii dowro diini ah sidan oo kale loo soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada shabeellaha hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maleeshiyaadka t b l f ayaa dagaal rogaal celisa ku qaaday gobolka canfarta ee dalka ethoobiya sida ay sheegayaan wararka laga helaya waqooyiga dalka ethoobiya dagaalla culus ayaa halkaa mar kale dib uga qarxay kadib maalmo ay xaaladu deganayd wararka ka imaanaya ismaamulka canfarta ayaa sheegaya in halkaas ay dagaalla culus ka wadaan maleeshiyaadka qowmiyadda tigreeg ah ee t b l f loo yaqaano boqolaal qof oo isugu jira shacab iyo ciidamo ayaa ku dhintay dagaaladan oo xooggoodu ka socda waqooyiga ismaamulka canfarta wariyaal ayaa soo sheegay in fallaagada tigreega ay xasuuq ba'an u geysteen dad shacab ah islamarkaana ay gubayaan tuulooyinka iyo guryaha ciidamada liyu booliska ee ismaamulka canfarta ayaa sheegay inaysan kaalin weyn ku lahayn dagaal ka socda wararkii ugu dambeeyey waxay sheegay in ciidamada t b l f ay horumar ka sameeyeen jiidda hore ee dagaalka siyaasiyiin ku sugan magaalada samara ayaa ku eedeeyey tigreega inay geysanayaan xasuuq argoosi ah warkii ooad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa